Qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa si isxilqaan ah u dayactiraya wadooyinka laamiga ah ee dhex mara magaalada Beledweyne. Isaaq Salaad oo ka mid ah dhalinyarada hawsha isxilqaanka ah wado ee lagu dayactirayo laamiga Beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay hawsha dhismaha ee ay wadaan iyo waxyaabaha ku dhaliyay.
howshan waxaan soo bilownay ugu yaraan maalintii afraad ayaan soconnaa dhallinyarada magaalada iyo iskaashatada ganacsatada oo iskaashaday weliba muxsiniinta ah dadka waxgaradka ah ee wax fahansan magaaladan laamigeedii waxaa burburiyey biibaxadii dabadeed waxaa dhacday marka wax u istaaga ayaa la waayey isxilqaam dhallinyaro ayaan ku bilownay kadibna waxaana garab istaagay walaalaha muxsiniinta waxgaradka ah ee gobolka ku sugan ganacsatada qaarkeed iyo dhallinyarada intaas ayaana garab istaagtay barnaamijkanna waa barnaamij oo micnaha wanaaji dalkaaga ah wanaaji dalkaaga ayaa la dhahaa qofkii micnaha waxgarada keliya ayaa ka qayb qaato barnaamijkan waa barnaamij isxilqaam ah qof kastana wuu u furan yahay diinteen islaamka waxay qabtaa inaad micnaha watumiidu can dariiqi alada waddada wixii dhibaaya ka qaad wixii waddada wanaagsanne u samee qof kastoo islaama ayaa la faray marka waa intii aan anagana la faray oo islaamnimo ahaan iyo bini'aadamnimo ahaan iyo dadkii magaalada aan nahnay ayaan isku xilqaamnay dhanka kale cabdulaahi cabdiwaaxid oo ah guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga hirshabeelle ayaa bogaadiyey shaqada ay hayaan dhallinyarada iyo ganacsatada beledweyn ee iskaashanaya anigoo jidka haayo ayaa waxaan ku soo aaday dhallinyaro isxilqaamaysa oo shaqa ka haysa waddada marka dhallinyarada waxaan leeyahay aad iyo aad ugu mahadsan tihiin qof kastaa haddii uu kaalintiisa qaato magaalada iyo muuqaalkeed wax badana iska bedelaayo marka dhallinyarada isxilqaamay oo hadda howlahan yarar ka ahaayo waan u mahad celinaynaa waan soo dhoweynayn haddaan nahay maaragtay ganacsatada gobolka garabkiinaan taagannahay insha allahu hor socod wanaagsan in wax la qabtaa muhiim ah qofta bilowaadanka ahoo wax dheefkeedii iyo nafteedii isku darayso in loo mahad celiya ayay xaq u leedahay dhallinyarada waa u mahad celinaynaa waan dhiirigelinaynaa waana garab taagannahay aadaynu u mahadsan yihiin shaqo wacan ayaan idin leenahay nin kastaa dalkiisa hadduu intaan ka qabto wax badanaa qabsoomaa insha allah in qof la dhaliilaaho sax ma aha